iyad wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyskala dhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a rediyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysan doontaan labada mawduuc ee u wadalheynta badan bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ee si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o eda ee dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m-ta ee hal eber todoba dhibic lix megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga dhowaan la dejiyey xerada cusub ee ifallabo oo dalbaday in loo diyaariyo musqulo iyo adeegyada fayadhowrka oo baahi badan ay u qabaan si ay uga badbaadaan daacuunka la sheegay inuu ka jira gudaha xeryaha sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka waayeelka ah ee ku jira xerada cusub oo ka warbixin doona caqabadaha ka haysto dhinaca nolosha kama marna xubintii shakhsiga oo aan ku wareysan doono cabdi cadow ibraahim oo ka sheekayn doona sida uu ahaa guurkii hore ee soomaalida iyo xaqdhowrka xididka iyo xigtada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed xerada ifalabo oo ah xero cusub oo dhowaan dowladda kenya ay u ogolaatay in la dejiyo qaxootigii kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya ayaa toddobaadkii hore la dejiyey qoysaskii ugu horreeyey ee laga raro xeryaha kale hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r ayaa ku guuleysatay in boqolaal qoys oo hordhac u ah halkaasi la dejiyo iyadoo adeegyadii aas-aasiga ah inta badan aan loo diyaarin qaxootigaasi cusub sida goobaha caafimaadka ee loo yaqaano heeltaboosyada iyo adeegyadii nadaafadda oo muhiim u ah qaxootigaas cusub maadaama dhowaan haydaha caafimaadka ay shaaciyeen in shoombiyoodka iyo daacuunka ay ka jiraan guud ahaan xeryaha haddaba si aan u ogaano nolosha qaxootigaasi cusub ayaan barnaamijka caweyska guud ahaan caawa ku eegi doonaa xaaladda ay ku nool yihiin qoyskaasi dhowaan la dejiyey xeradaasi cusub haddaba qaar ka mid a qaxootigaasi ee toddobaadkan la dejiyey gudaha xerada ifalabo ayaa ka waramaya habkay u nool yihiin iyo xaaladda ay kala kulmeen deegaankaasi cusub magacayga aadan cabdulaahi aadan waaye waxaan joognaa xarada ifotu waan ku cusubnahay waxaan u kooway heed shalay intaan ka qaadano meeshaan raashiin waakaas adi meeshaasaan joognaa raashiinka nala siiyey hadda shalay aan qaadanay waa qamadi iyo digir iyo saliid aan qaadanay shalay oo yar oo aan badnayn bal ka warran markaa bay aadad ku nooshay deegaan ahaan sida ay tahay xalkiina hadde meesha aan ku noolnahay waa meel aan ku cusubnahay haddaan imaanay horeeyey ma laha waa dhul iska cidlo oo bilaaba cidla ahaan soo degnay wax noo soo horreeyo hadda aan ku soo jiidanina ma laha dhaqaale aan wax ku furdaamin maha waa dad iskaha xaaladooda ilaahay ogyahan baanahay qaxooti waan maqli jiray waan ku cusbahay hoolahayaa naga soo dhammaaday hadda unbaa imaanay dad meesha ku cusubbaanahay hadda unbaa imaanay waxaan la xiriirnay ma laha weli waan ku cusubnahay waxbarasho ma helin caafimaad ma helin weli bus iyo hergeb iyo dhibaato qandho malaari waxbaa iska jiro meel aan aadna ma garanayn biyaha waan helnaa laakiin se kale micnaha meesha waa laskaga liidanaa hay-adaha waxaan ka codsanaynaa kolley marka u horreysa inaan caafimaad ka helno waxbarasho aan ka helno deeq nololeed aan ka helno kadib waxaa nooga soo horreeyey aasaaska koowaad musqulo ma qabno guriga hataa waxaa nooga dara musqulada saxradii aan dhaha shabaaxaynaa waxaan rabnaa inaan degdeg musqulo nologu dhiso waxay dambeya in hay-adaha si fiican noo gartaan maadaama daacuun jiro meesha caafimaad darre ay taallo hadda weli maamul oo hadda xilboosyo iyo meel oo isbitaallo la aadana aan lahayn waxaan rabnaa degdeg si aan dhaqsiya maalinta ama biri aan sama aan musqul aan helna aan doonayna dee hay-adaha inay nooga gargaaraan isaaq xasan iimaan baa la yidhaah waxaan ka soo barkacay jubbada hoose aan ka soo barkacay waayahay noloshaada markii aad jubbooyinka joogtay maxay ku tiirsanayd nolosheedu waxay ahayd xoolo jir baan ahay lo' baan dhagan jiray beer baan fali jiray wixiina waan ka dhibtooday waan ka soo faraxashay haddee qaxootigaan joogaa marka ilaahi amarkiisa biyi waa haysanaa nolol xumo oo macnaha hagga dhaqaalada ah iyo wixii un macnaha isbitaal waxaas aan u baahannahay waxa yaroo aan ka qaadana meesha qamadii ah ee wax saliid ah ee waxa yaroo ilaahi amarkiisa digir ah aan meesha ku qaadana ilmihii haddii la sii dabaday tagteen waxaad ii sheegtay inaad tahay aabba dhala iyo toban caruur ah lixdan jir ah oo aan weligiis qaxootina ma arkin bal ka waran dareenkaaga maanta alxamdulilah dareenkeedu waa iska fiican yahay meeshaan boor iyo bustin wax kale onuhay ma jiraan laakiin nolol xumo musquulna ma haysan exaarkay baan dhaca ordaynaa marka meesha musquul ma laha xanuun waa jiraa ilmihii wixii qamadiga diilisi colooshii baa laga qabtay marka caloosha ilaahay markiis waa socotaa marka waxaan rabnaa daawo deg deg inaan helna oon musqulo aan helna oo nadaafad aan helna meel aan ku fariisano ku xaarnaan ka sala'na yaalka waa hergebsan yihiin oo saaan sheegi waaye marka ilaahay markiis musqulahaas waan rabnaa inay deg deg ahaa nagala soo gaaraan rabnaa hadduu ilaahay idmo qaxootiyaad noqodaysa qalbiga kuma jiran laakiin maanta daruuftaa ay u qabatay qaxooti inaan noqdo daruuftaa noqota nolol kala wanaagsan aan wajahayaa oo naxaryada xaggooda inaan ka halna oo dowladda xaggeeda inaan ka halna wax kastaba inaan meelaha garab nala siiyaan rabnaa qoyskani oo markii ugu horreysay raashinka ku qaatay xerada cusub ayaa tilmaamay in cimilada kulul iyo deegaanka ay la qabsana yihiin iyagoo sheegay in carruurta yar ay ku adag tahay cuntada ay bixiyeen haydaha samafalka ayagoo haydaha gargaarka ka codsaday in la siiyo raashin jilacsan oo ay cuni karaan carruurta iyo dadka waayeelka ah walaa magacay waa nimcaas waxaan ka tirsanaya xerada ifo gaar ahaan ifatu hadda la dejiyay dadka deganahay afar beri maasha allah waxaan haystaa caruur yaryar oo xiidadoodu jilicsan yihiin oo aan qamadi iyo galley midna qaadan karin maasha allah u n ma ka dayrinayno oo wax wayna siiyaan wayna noo dadaalaan waana la qaabilay maasha allah haddii aana la qaabili lahayn waxba maanaan helneen qaabilaad fiican waa helnay wayna soo dhoweeyeen iska dhib madnaata markaad wax qabsanaysid keeroo kale markaad wax kasoo qaadanaysid way dhib badan tahay oo waan dareennaa oo sida gaari a wax kuusoo qaada ma helaysid qofku caawiyo oo wixii kuu fududeeya ma jirto waa waddanaa marti ku nahay wallaahi muqdisho waanu ka nimi mana laga imaadeen qofa dhib baa ka keentay qofa xaalad baa ka keentay qaraxna wuu jira oo waa la wada ogyahay waan jeclaan lahay inay nabadii xasiloonin oo ahaato laakiin waan madaxdeeda waanu ka rajaynayna inay xaaladda bedelaan u n waanu u nimaadnay waanayna soo dhoweysay qaxunti waanu nahay oo maanta de meel aan uga baxna ma jirto qaxoonti waa nahay markaas qaxoontiga waa caafimaad ahaan iyo deegaan ahaan waa u dhib badan tahay sababtoo ah ilmihii waa ilmo yar oo xididadiisu jilicsan yihiin oo calooshiisu jilicsan tahay ilmihii ma awoodo qamadii ma qaadi karo waxaanu awoodinoo kale ilmihii gaajo ma xamilayo ilmo wuxuu u baahan yahay la siiyo wuu iska cunayaa raashinka way noogu dhib badan tahay oo way nagu adag tahay maadaama raashinku nagu adag yahay waxaan codsanayaa oon hay-adda u n c r ka codsanayaa waxwayna siisa waan uga mahad celinaynaa inay noo dadaalaan cuntadana noo bedelaan cunto jilicsan oo caano leh dee waxaan cad ku iibsana xataa ma haysano anagiiba qaxoontiya oo waddankaygii ka nimi oon shaqaysanin marka cunto ubadkiina cuntadii loo bedelo oo waxaan adag laga bedelo waa codsigayga koowaad keligeyna maahe waa baaqa qaxoontiga soomaaliyeed oo dhan waayo ubad yar baa wada haysanaa ubadkayga calooshoodii ma qabsanayso galley ma qabsanayso qamandi saliid waana la siiyaa waxaan jecelahay in cuntadana loo bedelo hay-addu noo bedesho dhabaaqeyga uu gaadho dhinaca kale dhallinyarada qaybta ka ah qaxootigan cusub oo badankood ka soo barakacay abaaraha ayaa sheegay in shaqola-aanta ka jirta xeradan ay caqabad ku tahay inay la qabsadaan xeradan cusub maadaama fursado shaqo aysan ka jirin gudaha xeryaha aniga waa dhaqdhaqaaqa iyo magaalada jawiga ka jira weligay qofkan ku noolaa soonka hore laba bilood umbaan joogaa marka qaab haddaan u shaqaystay iyo qaab nin hadda xagga markuu joogana hadda qof oo farsamo yaqaanan aha oo haa marka sharciga hadda kuma dhaqaaqi karo oo qof hadda meelahaas magaalooyinka oo dhismaha laga shaqayn kara aadi kara mihi marka qof sharciga sharcigaa lagu aadaa lidhaha sharciga haddaan haystan qaxootiyadan buu ka mid yahay marka insha allah kuleyta waa waxaan leeyahay insha allah hadduu ilaah idmo macnaha dadkii hadda waa dad iska barakacay oo ilaah kuma darnaatee waxba aan haysanin qof buushka ila qaba ku dhahay mo qof kaleta ma arkaysid marka ugu badnaato lagu leeyahay kuwaan bal geedahan xoogaa iga jajaf xoogaa bal shaahan ku siinaa marka tan kale guriga waa aqal hoori unbaa la samaysana aqal hoorigana gabdhaha unbaa laga qaban kartaa moogi wax hadda shaqadaada ku filan ma ahan shaqa hadda adag kugu filan ma ahan marka xaaladaasaa jirta hadda waqti kale in la gaaro moogi meeshaan hadda meel oo shaqa hadda oo aniga ugu filan shaqadaan aqaanay ama daa kale ama jiinkad ahaata wax ka furan ma laha
waa hagaag weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka cawiiskala dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan islawarka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo sidii igula sugan si inuugu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdi cadow ibraahim oo ah oday waayo joog dhaqanyaqaana oo aanu ka waraysanay hannaankii hore ee guurkii soomaalida xishoodkii iyo xaqdhowrkii xididka iyo sida uu hadda xaal yahay iyo dhalinta soomaaliyeed halka ay ka joogaan dhaqankii baadisooca u ahaa bulshada soomaaliyeed waxaad kale oo maqli doontaan dadka waayeelada ah ee ka tirsan dadka ku cusub xeryaha oo ka cabanaya caqabado ka haysta dhinaca nolosha haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga cabdi cadow ibraahim waa oday waayo joog dhaqanyaqaana waxaan ka waraystay dhaqankii suubanaa ee bulshada soomaalida gaar ahaan habkii iyo hannaankii loo agaasimi jiray dhismaha qoyska cusub xishoodkii iyo xaqdhowrkii xididka iyo isbeddelka xilligan ku yimid dhaqanka soomaalida cabdi ayaa waraysiga ku bilaabaya qaybihii guurkii soomaalida horta guurka laba micnood buu lahaa midda koowaad wiilka aabbihii baa gabarh u dooni jiray ama abtigii ama adeerkii ama adeerkii midna gabadha iyo wiilka intay isu yimaadaan bay sheekaysan jireen oy isfahmi jireen aniga laftayda maalinkii guuriga ugu horreysay yaan gabarh shukaansado anoo iska geeli jira ah marka gabadha iga hor imaatay yaan abay soo nabad moo nabad xaggee degantihiin halkaasaan degana haye oo ina ayaa tahay ina hebel hebel walaalay waan kaa helay goormahan si fiican isu waraysan hadda gurigayga igu imoo bay tiri gurigi baan ugu tegey markaase waxay tiri hal gabay haddaad ii mariso oo hiddii iyo dhaqankii ah warkaagao dhan waan qaban marka waxaan ku idhi sidii garas gebiibyaal ka baxay meelgod iyo laaga tintoo gadafa guudkoo gardhaca geenya lagu moodi inaad gaari haweenaad ahayd waa gad la hubaaye keen gacanta geenyoy rag waa laga gar qaataa baan ku salaamay gabadha iyaday waan guursaday waxaana joognay meesha layidhaha afdheer etoobiya kirirka shanaad waagarta waxaa tiri laba qaybood buu ahaa waanba garanay taa labada qof ee waalidka isu xuli jireen oo gabadhiinana siiya wiilkanaan u rabnaa sidaa guur ku dhici jiray bal kan kale ee wiilkay gabadhu sida adigu aad sheegtay oo kale iyagu isxulan jireen wuxuu ka bilaaban jiray saa sheegtay barashada iyo ballanta maxaa xigi jiray waxaa xigi jiray inaan gabadhihii guriga loogu tago gogol ay kugu dhigaan halkaas haddee nin socdaal ahata ay kugu sooriyeeyaan habeenkii oo dhan sheekaysataan ballantiinna meel kusoo gabagabaysaan deedna markaa kabacdigeed aad isguursataan reerkii marka waxaa u tagahaya aabbahay iyo intii eheladiisa ahayd baa reerka u tegayso sidaasaa gabadhii loogu tagahayaa arooskii baa lageyn rarti baa la geyn xoolaa la geyn shiiqibaa meeshii la keeni sidaasay ahaan jirtay inta la issukaansanayo oo la xidhiirayo waxaa jiray fadhiyo meelo ciyaaraha la isugu yimaado dhul lagu ballamo bal dadkaas sida ay u kala xishoon jireen iyo qadarinta iyo sharafta xilligaa shukaansiga dhallinyarada soomaaliyeed lahaa wax iiga sheeg sharafta gabdhaha annaga horta qaymo dheer bay lahaayeenoo gabdhaheenna aad bay u xishoon jireen wiilashana aad bay u xishoon jireen ani da'dayda oo lixdan iyo saddex sanaa hadda marayso weligay gabar soomaaliyeed hawo guur waa iga gashay laakiin kaalay gabadhaanayto gabadhan kaali xumee oo farfare cindigayga walluusan gelin ilaa da'daan hadda aan joogo gabdhaheenna sharaf bay lahaayeen raggay xusmaynayeen annaga ragga ana gabdhaheennaan xusmayn jirnay sharaf bay lahaayeen dharkii saddex dhudoodkahabay xidhan jireen ama ifur ama foolga iyo haddaad soo gaartay haddii kaleba la qaadan jiray waxaa la xihan jiray kaba tolonyo ahaa neef arya laga bixin jiray oo nimanka farsamo yaqanka ay sameeyaan haddii ilaahay ku maayo oo geed laga sameeyey haragga geela ama haragga looda yaa laga samayn jiray markii dambena kaba caaga oo abugari layidhaahdo soo baxoo la qaadan jiray cabdio waxaa igu maqaalo ah in wiilkay gabadha soomaalida markay isshukaansanayaan habeenkii ballamaan waalidkii hurdo wiilka dhallinyarada guriga yimaado gabadha u soo baxdo meel guriga ka durugsan oo geed ah ama bannaankay noqotoba gabadhiiy wiilkii isugu imaadaan gabadhana wiilka ay aaminto wiilkana uu gabadhaas si qurux badan oo sharaf badan oo u shukaansado haba yaraatee wax dhibaato ah oo ay ka cabsan jirteen aanay jirin dhib loo geysan jirin aanay jirin weliba meel ka durugsan uu fadhiisan jiray arrinta wax iga sheeg waxaan wax kaaga sheegayaa gabdhihii hore alxamdulilaahi way dhowrsoonaayeen raggii horena wuu dhowrsoonaa gacmogacmayn iyo hunguri iyo gaabsi toona lisma weydiisan jirin caadi baa loo sheekaysan jiray ilaaha waaga buu iskugu baryo gabadhaas gurigooda haddaa ugu timaado adiga gurigaaga kugumaysan imaan jirin laakiin ayada gurigooda markaa u tagto way ku soori jirtay gogol bay kuu dhigi ama meesha la yidhaahdo gamaasta ama godorada meesha loo yaqaano ee ee lagu fiidsado yaa gogol lagu dhigay ama abeed ha jooga ama hooyadaad joogto ama walaalkeed ha joogo halkaasay gogol kuu dhigaysaa shaahbay kuu keenaysaa caanay kuu keenaysaa soor hadday taal soor bay kuu karin ku siinaysaa waa ku martiqaadaysaa haddaad doonto waad baryi kartaa nin la yaqaanaa tahay haddii aanan cidda si fiican ku wada qoyn labadan istaqaanaan adoon horta sudahdii iyo aanan baranin dadkii cidda kuma degdegaysid kumaanaan degdegi jirin dadkaan baran jirnay markaan ayada isbarano kabacdi dadkaan isbaran jirnay halkaasaan reerka kasoo dargeli jiray aniga ra'yigayga iyo kuwa aniga maaragtay ila eelaayoo saaxiibada ahaabo xilliga gabadha la shukaansanayo iyo guurka kadibba waxaa aada loo xushmayn jiray gabadha eheladeeda xididka aada iyo aada loo xushmayn jiray bal arrintaan wax iga sheeg aada iyo aad baa loo xusmayn jiray hadduu seedigaa kugu yimaado guriga inaad dhiig gasho weeye ood xoolo u qashaa ilaa ma dibi qashid ama qurbac ama orgi qashid ama wan qashid seedigaa waa inaad xurmayso gogol urigto halkaa ku marti qaadaa hadduu xoolo doon ahaana xoolihii aad siisaa bay ahaan jirtay hadda seedigii lama xusmeeyo sodohdii lama xusmeeyo waxaanba u joogay xagradheer nin sodohdii garaacay nin sodogii garaacay baan u joogay xagradheer oo soomaali ah amaba islaantiisaba dilaayo foolxumo weeye maan annaga waxaas maana soo marin ninkaa soomaali maaha ari ninkii sodoodii garacay oo haddii laan ku meeye anigu sodooda way garacday halka haddaan kaga soo gudubno guurkii hore iyo quruxdii iyo sharaftii iyo milgihii u lahaa aan u nimaadno hadda hadda sidee xaal yahay cabdiow hadda xaalka aad buu u foolxun yahay gabdhaheennii gabdha ma oho wiilasheennii wiilal ma oho way hallaabeen wiilkii wuu fata bannaan yahay timuxuna marmaran buu wataa gabadhii haddii ilaahay kuu idmahaya waa boorey caga booreeyo haddii alla dharka sidii loo xihan jiray uma xiranayso haddii ilaahay kuu idmaayo telefoon bay la taagantahay abba waxgeed joogtaa meeshaas halkaa iigu imow baa la dhihi halkii bay ugu tagi meeshii gabadha gurigooda loo doonan jiray oo lagula sheekaysan jiray haweenkii dhalayna waa muraara dilaaceen odagii dhalay wuu muraar oday baaba indhabeelay naxdin daraaddiisa oo gabadhiisii la uureeyey oo isku dhiganaysay waa garta cabdiow waxaa aada looga dayrinayaa meesha uu marayo xishoodka bulshada soomaaliyeed ee xilligan gaar ahaan dhallinyarada xishood la-aan inay jirto oo cidna aan la qadaraynayn bal arrintaa maxaa dareentay xishood maba jiro xishoodkii dhimay sharaftii iyo sooryadii way dhimatay gabdhihii dhaqankoodii wuu gadoomay wiilashina dhaqankoodii wuu gadoomay ma nin weyn oo soddon jira ama labaatan jira ama shan iyo toban jira oo beridiisi bannaan tahay miyaad adduunka soo arki jirtay ilaa shan jirkaagii hadda oo joogta hadda kow noogu ah hadda anugu arkay hadda hadda hadda arkay hagreer baan ku arkay nairobi baan ku arkay gaarisaan ku arkay wajeer baan ku arkay ma garanaysa madheeraa baan ku arkay beled xaawaan ku arkay garbaarey baan ku arkay baardheeraan ku arkay xamar baan ku arkay furriinka waa tira beelay furriinku berigii hore ma badnaa furniinka markii hore gabdhaheenni hore ninkii furo waa lacaayi jiray oo cooboobi jiray ceeb bay ahaan jirtay hadda ceeb baa taagan oo gabadhii ugubaa markii ilmo laga dhalay baa lagu laadi oo looga tegiy oo lagu dayranayaa oo weliba lagu caayaya gabadhi markii ama ay ilmo dhashay ama aanay weli dhalinba ama ha dhasho ama yay dhalin waa la cayranayaa gabadhii sharafteedii baa meel looga dhacay dhiiggeediina waa la cabay dhibkaas wiilashaa keenay furriinka waxaa leeyahay khasaare kalaa ka dambeeya carruurtii baa dayacmaysa qoyska aada u dayacmaya arrinta ka hor hadda waxaan u soo joogaa gabarh toddoba laga dhalay toddoba laga dhalay saddex gabdhood iyo afar wiil laga dhalay laga cararay labaiyo toban sano ilmaheeda korsanayso baan u taaganahay hadda oo ila daris ah ninkina naa kaluu duurkaas ku qabaa tu kaluu haddana qabaa tu kaluu qabaa baa lagu leeyahay masharafaa taas gabar baa waxaa la qabay afar iyo toban beri xishood la'aan wiilasha ma xishoonayaan xushood waa ka tageen wiilasheenni soomaaliyeed gabdhaheenna ma xusmaynayaan waa hooye macaan waa walaal macaan gabdhaheenna in la xumeeya waa madnuuc anigay da'daan joogo gabdhahoo dhan waan jeclaha alla teed guursataaba aratiyaa bilaasanba waxay alla yaatan ku guuriya haddii warma ku yeelaysa mise way ku diidaysaa baan ku fikirayaa laakiin cabdi wiilasha qaar fiican baa jira oo xishooda sooma wiilasha qaar baa laga helay boqolkiiba afartan baa laga helayaa boqolkiiba lixdan lama helayo fiican dhallinyarada hadda joogta ee aad awowga iyo adeerka u tahay ee ku dhegaysanaya maxaa kula talinaysa wiilasha aan ehelku nahay ee soomaaliyeed iyo gabdhaha aan ehelka nahay ee soomaaliyeed waxaan ku waaninayaa sharaftiinna ilaashada sumcadda soomaaliyeed suugaanta wanaagsan diinkeenna sharafta leh sumca qur-aanka ee wanaagsan baan ku dhalannay cidna naguma haysato adduunka annagaa ugu sarrayno diinteenna ha dayicina ha ku dheelina ha isfaraxumaynina ha iscaayinina dharka si wanaagsan u xirta diinta ilaahay ku hanuunoo barta kaasi waxa uu ahaa cabdi cadow ibraahim oo ah oday dhaqanyaqaan ah oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dadka waayeelada ah ee ka tirsan qoysaska waayadii dambe soo gelayay xeryaha qaxootiga ayaa sheegaya inay qabaan baahiyo gaara waxay xuseen inay caqabad ka haysato dhinaca cunnada oo aanay cuni karin raashinka adag ee la siiyo dadka qaxootiga sidoo kalena ay qaarkood u baahan yihiin daawooyin maadaama ay intooda badan la nool yihiin cudurro u gaara sida uu sheegayo cabdi ibraahim nuur oo ka mid a odayaasha qaxootiga ku cusub xeryaha dadka waayeelka waa ulees oo haysto waxaa ka mid a sida cuntada ama yani daawada wax walba a haysto intaas yani waxaa waaye meesha raashinka la bixinay waxaan rabnaa ama bariiska ahaado ama yani wixii oo markaas yani raashinka oo duubiga ha ahaado qamadiga la bixinay muurdada la bixinay annagana ma uni karno waxaan rabnaa cunto anaga aan urkano in naloo keenaan rabnaa insha allah intaasaaba had yani u badan meeshaan hadda la joogo qofkii loo taga ama markii farmasiya la taga ama helboostayaasha la taga waxaa lehay dhiikaraa ku hayo waxaa ku hayo tiifoa ku hayo waxbaa ku hayo dan ay ku tagaan yani meeshaas ay ku tagaan awood ay ku tagaan ma haystaan xaafadii looguma imaan karo waxaa lehay meeshaas imaadaa laleeyahay marka waxaan rabnaa intaas in wax naloo qabtaan rabnaa cabdi ibraahim waxa uu sheegay in qoysaska ku cusub xeryaha ay isla qabaan caqabadaha dhinaca nolosha iyagana ay usii dheer tahay duruufo ay horseeday waayeelnimadu waxaan hadda meeshan hadda aan ku degannahay boonaaley waay aan nahay yani ku tirsannahay yani xagar dheer aan ku tirsannahay marka yani wax badanaan aada ugu baahannahay waxaan u baahannahay sida oo tirikoobka oo raashinka nala siinayo naguma fiilno magaalada shaqo ma lahan waxaan u baahannahay bahalkaan shukulada la bixinay waxaa kaloo u baahannahay musqulooyin ama yani tubooyinka aada yani bilaama isku qaraacaan tubooyin naloo zaa'idiyo aan u baahannahay insha allah biyo kuma filna raashinka kuma filna biyaha maalin kasta ilma isu soo dagaalihayeen meesha gabdhihi isu soo dagaalihaya kala celcelisa odayaashii ay ku jiraan tubooyinka waxaan rabnaa in naloo zaa'idaan rabnaa raashinka waxaan rabnaa in raashin oo odayaashay uni karaan in naloo keenaan rabnaa insha allah
dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska ladhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada heesta barnaamijka
xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa
waa tahay gudaha dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan kusoo efmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayey aniga oo ahaa cabdisalaan axmed iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere tan iyo barnaamijkan barnaamijka xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla